mahadsantaa fulaana idaacadda qaranka iyo shaqaalaha saarada intaba alxamdulilah hawshaasi shalay ayay dhacday mar walbana ciidanku awalba waa u taagnaay inay khawaarijtan argagixisada la dagaalamaan waa qolaha nabadiidka oo dhibaatada ku wada dalkeena iyo dadkeena si fiicanaana arrintaasi u dhacday shalay howlgalkaasna howlgal aada iyo aada ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ugu guuleysteen cadowguna ugu jabay oo maxaan ku yihahdaa nabadiidka ugu jabay ayay noqdeen alxamdulilah ilaaha mahaddaasna iska leh
waa taha marka taliya waxaa inoo sheegtaa khasaaraha la gaarsiiyey maleeshiyada al-shabaab
khasaaraha ilaa iyo hadda inta annagu aan aragnay oo adduuniya aakhirada ay ku khasaareen waa soddon iyo laba dhimasho ah maxaan ku yidhaahdaa oo qaarkoodna hadda meeshii aan kasoo qaadnay qaarna ay ay iyagoo aada iyo aada u googo-ay looga soo tegay meeshii qaarna la keenay si shacabka soomaaliyeed ay u arkaan oo ay maxaan ku irahdaa waxa ay yihiin nimankan ay u arkaan marka alxamdulilah meeshaas waxaa looga soo furtay qoryo ilaa iyo dhowr iyo labaatan ah isla markaasna waxaa maxaan ku irahdaa goobtaas looga dilay dadban iyo labo inta hadda aan aragnay ah hal midoo jaajuus iyagoo ahayna waa lasoo qabtay waa la hayaa maxaan ku yidhahdaa kolley warbixinada hadda warbeenada aan ka helaynana waxaa la sheegayaa meel walba iyo geed walbay sii maraan inay mid dhaawac hore u wadeen oo kusii maxaan ku yidhahdaa u baktinayo oo ay meesha haddana kusii aasayaan marka alxamdulilah wax dhibaa hadda ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee soo gaaray ma jiraan oo kasaarana ma aragna annaga waxna soo gaaray laakiin cadowga sidaas ayay u jabeen
waa taha waa garanay taliya khasaaraha maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab dagaalkaas ka soo gaaray markaan dib ugu laabano bal waxaa faahfaahin naga siisaa qaabka dagaalka uu ku bilowday
qaabka dagaalka uu ku bilowday nimankani waxay isaga yeerteen meelo badan waxayna soo degeen ceel dadka shacabka ahi ay wax ka biyo ka cabi jireen xoolahooda iyagaba iyagoo maxaan ku yihahdaa raba waxa maxaan ku yihahdaa inay shacabka dhibaateeyaan oo xoolo ay ka qaataan oo canshuur iyo waxaan la aqaanay ku quudiyaan niman ajaaniba oo dalalkoodii ku noolaan waayey oo dambiilayaala oo ay isugu keeneen ceelbuur iyo maxaan ku yihahdaa ceeldheer iyo soonahaas ay isugu keeneen oo kasoo cararay boqoymihii maxaan ku yihahdaa gobolada maxaan ku yihahda shabeelada hoose iyo shabaay iyo bokool iyo ka dhacay duqeymihii kasoo cararay oo meelahaas ay godad uga qoreen si ay u quudiyaan oo ay shacabka xoolahooda masaakiinta uga quudiyaan ayay ceelkii u fadhiisteen iyagoo aada u tiro badan oo shaydaamo laysu keenay ah alxamdulilah ciidankuna duulaanu ku qaaday waayo shacabkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisau ka mas-uul yahay shaqadiisina waa qabsaday waxay usoo idmatay dowladda federaalka ah ee dalkana xukunta ee maxaan ku yidhahdaa dadkeedii in la dhibaateeyo ay ciidamada inay ka dulqaadaan ee usoo idmatayna waa qabteen shaqadoodiina waa ku guuleysteen alxamdulilah ilaahana mahaddaas iska leh waa taa marka hadda deegaanka ay yimaadeen iyo ceelbiyoodka dadka ay ku dhibayeen waa laga kala eriyey soo maha maleeshiyaadka nafilcaariga argixisada waa laga kala eriyey waana lasii daba socdaa waana lasii daba socdaa lagamana hari doono inta ay taa ka uga jiraan nimankan soomaalida sheegta ee diirka soomaalida ka ah iyo afka ee maxaan ku yidhaahda ku quudiya niman dalalkoodii kasoo cararay ku quudiya dadka soomaaliyeed geedihii ay lahaayeen hoostooda inta keeneen taasina ma dhici doonto mana uga hari doono mana ka aamusi doono waana taagnaan doonaa weligan inta maxaan ku yidhahdaa khawaariij xun ou dhex taagan yahay dalkeena hadduu ilaah yidhaah waa taa taliya muddooyinka ugu dambeeyey sidoo kale waxaa socday abaabul ay wadeen dadka deegaanka iyo weliba bulshada oo ay ku doonayeen inay maleeshiyaadkan ay kaga soo horjeestaan sidoo kalena ay garab ku siiyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyadoo deegaanada qaar ay maleeshiyaadku ayaga si toos uga hortageen maleeshiyaadka al-shabaab oo ay iska celinayeen bal arrimahaas in inooga waran shacabka soomaaliyeed aada iyo aaday u taageereen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wayna hor socdaan iyagaana biyaha ka daba wado iyagaa hor socdo tusaaya geed walba ay ku jiraan nimankan nabadiidka ah aada iyo aadayna u taageereen ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waana ku mahadsan yihiin gaar ahaan guutada konton iyo labaad iyo guutada shanaad ee qaybta toddoba iyo labaatanaadna shacabkoodii iyo iyagoo isla socday khawaariijta la dagaalamaan alxamdulilah waana la dagaalami doonaan shacabkuna aada iyo aaday maxaan ku raaa ay u dhiboodeen waxayna hor socdaan shacabku shacabku ay hor socdaan ciidanka xogka dalka soomaaliyeed ay hor socdaan alxamdulilah taasna ilaaha maanta iskale waa taa taliya mar kasta oo maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab dagaalka aada la gashaan khasaarahan oo kale ayaa lagu gaarsiiyaa ayaguna kuma quus qaataan khasaaraha soo gaaraya sababtoo ah waxay mar kasta adeegsadaan dhalinyaro yaryar oo waalidiintooda ay ka soo qaldeen marka ma isku daydeen waalidiinta ku nool deegaanada aad kula dagaalamaysaan inaad ka dhaadhicidaan inay caruurtooda ka reebtaan maleeshiyaadkan aanan u naxaynin ee markasta dagaalada ku halaagaya caruurta soomaaliyeed aada iyo aad annaga waa kala hadalnay arrintaas maxaan ku yidhaahdaa dowladeennana way kala hadashay shacabka soomaaliyeed inay caruurtooda maxaan ku yidhahdaa ilaashadaan laakiin waa caruur ay soo xadayaan marka maxaan ku yidhaahdaa shacabka soomaaliyeedna mar horaa digniintaas la siiyey hooyooyinka iyo ardayaasha caruurta dhalay dowladii waa siisay annagii waa la hadalnay annagoo fulinayna waajibaadka dawladda haddana waa lasii hadlaynaa waxaan leenahay shacabkeenow caruurtiina ka ilaashada nimankaas insha allah hawshaana way soconaysaa hadduu ilaaha awoodala ogolaado kawaarijka xune maxaan ku raha dooni qaataha ah ee caruurta soo xadaayana insha allah waa waa la cirib tiri doona hadduu ilaah